xafladun oo yahay tiitoyoka qalin jibi ayeen dufcadii tumay toddobaad ee fasalka tamhiidka islamarkaasna la akiiraya dugsiga hoose dhexe ee sheekh macalin nuur degmada beled xaawo yaa weliba ku qeyb galay macalimiin ulmaahudiin waalidiin arday iyo marti sharaf kala anka horeyntii hana kumid ee waalidiinta ku qeyb galay xaflada shahaadooyinka laka godoonsiyay ardayda yaa weliba dhiirigelin iyo bogaadin iyo hanjeediyana ardayda iyoona kala dardaarmeen inay sii wadaan dadaalshowal barashada maantay oo keliya ah markhaanti gaban iyo goobjoog gaban yihiin xaflad qalinjabin ama qalinbedelasho ardaydaasi ah waxaan marag iyo markhaanti ka nahay mas-uuliyaddii macalimiintaas inay kasoo baxeen si wanaagsan ay u guteen ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka rajaynaynaa inintaas ka weyn uu ardayda mustaqbalkooda iyo maaragtaye manfacooda adduunyo iyo aakhiraba ay maaragtaye wax weyn ugu tari doonto waxaan rabaa waalidiinta halkan joogta anigu kow aan ka ahay inaan kelmad yar idhaahdo number one ilaahay subxaanahu watacaala inaan ku shukrino oo ilaahay ugu shukrino owlaadda uuna siiyey maxaa yeelay nicmatu lislaam wal-iimaanka bacdi nimca ilaahay subxaanahu watacaala waa doorkiisa siiyo waxa ugu weyn waa nicmatu lawlaad owlaadda uuna siiyey waa nicmo inaan ku shukrino oo aada ugu shukrino oo mar walba ku shukrinaa la rabaa dhanka kale ku kumid ee macalimiinta walkudhikaasa dugsiga hoose dhexe ee sheekh macalin nuur ee degmada beled xaawaya weliba uuse faahfaahin kubiyey ulajeedka lanqobday xafladun iyo weliba walyaabo laka barda oo dugsiga waalidiinta yaana mar laola maadnaqayaa dadaalka ay muujiyeen maarata caruurtan horta asoo baabiineen horta waayo caruurta haddii ina fujir laheen maanta sinaysan xamayna may soo gaadheen malaynahay inka midkinkiina maarata mahad weyn ayaa mudantihiin waxaa soo gaarteen gebagabadii safarkii dheeraa ee aada ku soo bilowdeen adinkoo maaragtay aan waxbana garanaynin sida wax loo qoro iyo sida wax loo akriyo iyo waxyaalaha asaasigaba aanan garanayn in iskuulkaa liin keeno maantana aad tihiin dad wax garanayo cilmi leh waxay barteen iyo waxay yaqaaneenna dadka hortooda ku soo bandhiga sharaf bay noota annaga intaas waxaan ooga baxaya ardayda waxaa iigu xigto waxaan rabaa dhammaan dadka ka soo qayb galay marti sharafta kala duwan inaan u sheego ujeedka xafladdan waxaa weeyo inaan kula hadalno waalidka ardaydan yararkaana shahaado aan ku guddoonsiino ardayda kaalimada galay fasallada koowaadka ilaa sideedaadkana aan sidoo kale natiijooyinkoodii aan ku siino waxaan rabaa wax yar inaan iskuulka inkaga sheego iskuulka guud ahaan dugsiga hoose dhexe wuxuu inta badan ka kooban yahay qaybo kala duwan fasallada waxay ka bilaabdaan asaasi wuu ka madax bannaan yahay dugsiga kale laasiriga lamid ma ahan dugsiga kale wuu ka duwan yahay waa qayb gooni ah macalinkooda u tababaran yahay gooni ah asagana uu maaragtay ku shuqul leeyahay markay dhammeeyaanna way ka gudbaan fasalkaa fasal kale u gudbaan shahaadana la siiya qaybaha kale waa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad oo brimary laisku dhaho waxaa kaloo iskuulku leeyahay dugsi sare walbarashada weliba iyo muhiimgata nololo bini-aadinka balse weliba jare owlaad fara badan oon helna walbarasho ka filan ee ka nool gobolka geda